bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaartana dhegaysataa idilkiinba meel walbo aad joogtaan iyo caawa si kastoo idiin soo gaarayo maqalka hagaagsan ee raadiyaha dalsan ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan in kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan akhyaartana dhegaysataa iyo caawa tallaado arbaca ayaa soo gelaysaa taariikhduna waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha koowaad janawari sannadka laba kun saddex iyo labaatan qodobbadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan waxaa ka mid noqonayo tiro hobiyaal ah oo lagu garaacay nawaaxiga madaxtooyada soomaaliya iyo khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac oo ka dhashay qaraxi waa hoobiyaashaasi lagu garaacay xeendaabka madaxtooyada soomaaliya haddaba barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ay ka dhashay qodobada kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona shirweynaha culummada soomaaliyeed ee ka socanayo magaalada muqdisho oo maalintii labaad galay waxyaabaha lagaga hadlay nuxurka khudbadaha ay ka jeediyeen culimaauddiinka soomaaliyeed ee ka qaybgelayo waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekh usuul oo ka mid ah culimmada ka qaybgelaysa shirkan oo sheegay in shirka furan uu yahay xujo ku oogan ama ku oogan culummada fadhida shirka uu furay madaxweyne xasan sheekh
noo gelgelay shalay markuu madaxweyne halkan ka khudbaynayay aniga qaas ahaan waxay ahayd inuu xujadana lagu ooga annaga haddaan culummo nahay waxaan arki jirnay dowlad iyo diin isdagaalsan laakiin in dowladdii ay dadka culammadii u yeerto ay tiraaho bal xalka keena waxaa weeye xujo ilaahay subxana watacaala berina weydiinaya wey anaga dhamba nacam masalada ah qoladan khawaariijta ama shabaabka
haddaba culimaauddiinka soomaaliyeed ee shirka goobjoogga ka ahaa iyo khudbadaha ay ka jeediyeen nuxurkooda ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkan qodobada kale oo aad caawa wareegga ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doona taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir oo soo bandhigay aabbe maseer dartii u dilay gabar uu dhalay oo lix bil jir ahayd iyo rag dil ka geysta garowe oo muqdisho u soo baxsaday haddaba taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo raggan soo bandhigay ayaa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna sila mida waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekh cabdulqaadir soomow oo ka mid ah culimaauddiinka soomaaliyeed oo si kulul kaga jawaabay hadalhayn ka dhalatay khudbad uu ka jeediyey shirweynaha culimmada soomaaliyeed ee ka socanaya muqdisho ummadda soomaaliyeedna dhibay u keeneen annanka beriyaan ka nahay inay ka beri naqdaan islamarkaana ay ilaah uga tooba keenaan weliba cafiisna ay weydiistaan wix wax ku naqdeen waxaan islamarkii aan goobta waxaan ka idhi cid howlkaan ku jirto shakhsi aan wala jiido anay ma jirto sideerana qof anay ma aadee mabda aan aadaa cid kastoo ananka naga mida sooma ahayn inay la khaldan tahay fikirkan oo
barnaamijkan ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale oo dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku wajahan degmada xaradheere ee gobolka mudug iyo maamulka galmudug oo xaqiijiyey in maalmahaas soo aadan madaxweyne xasan sheekh uu gaaraya degmadaasi xaradheere oo in ka badan shan iyo toban sano ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab
madaxweyne federaalku alaaba wuxuu tegi jiray deegaanada laga qabto nimankan al-shabaab marka waa mid ka mida safaradiisiga caadiga ahaa ee lagula dagaalamaya nimankan argixisada ah laguna dhiiri gelinaya ciidamada xooga marka madaxweynaha maadaama tillaabooyin badan oo horumar laga qaaday galmudug inuu yimaado galmudug soo booqdo goobaha dhiirigeliya ciidamadu waa wax iska caadi ah annagana aan rabitaan badan u qabno
wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug oo caawa barnaamijkan kaga warami doono howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowlad goboleedka galmudug ay ka fuliyeen gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya iyo xogaha ku waramayeen madaxweyne xasan sheekh dhowaan uu gaari doono deegaanada laga saaray al-shabaab ee dha- ee dhaca bartamaha soomaaliya ayaan idiin soo gudbin doonaa si lamida waxaan idinla wadaagi doonaa ismari waa ka taagan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya oo wejiga wejigiisa labaad galaya iyo mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya oo ka soo horjeestay qodobo ay ka mid yihiin muddo kordhinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa shirkan oo eh, magaalada beedhabo ka socanayo iyo waxyaabaha sababay in hakad uu ku yimaado qodobada kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka somalilan oo sheegay in ciidamadoodu aanay ka bixin magaalada laascaanood islamarkaasina aanay dheg jalaq u siin doonin hadallada ka soo yeeraya garaadada magaalada laascaanood ee gobolka sool oo ay ku sifeeyeen inay yihiin kuwo deelqaaf leh qodobadaasi kuwo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo wixii nagu soo kordhay intaynu barnaamijkan ku guda jirno akhyaartana dhegaysatahay anigoo cabdulqaadir cismaan indho ayaa idiin soo saaray barnaamijkan halkan idinkala socodsiinaya farsamada istuudiyaha koowaad axmed jaaji ayaa ku jira mar kale iyo mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa laysu dagayo laysu dabamarteeyo
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habee wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay sagaashii kow dhibic shan megaarts intiinaan ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale efamku gaaro ayaa si toosa nagaga maqli karaa qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan ku bilaabayaa shirweynaha culamaa u diinka soomaaliyeed oo maanta maalintiisa labaad galay islamarkaasina ajandaha shirka maanta lagaga hadlayay ee miiska saarnaa uu ahaa in ahmiyad gaara la siiyo ee fikirka xagjirka ah oo ay culimaadudiinka soomaaliyeed ee shirka joogay si gaar ah ay kaga hadleen culimaadudiinka ayaa ku nuuxnuuxsaday fikirka xagjirka ah iyo dhibaatada oo uu u geystay dadka soomaaliyeed iyadoo ee, culimaadudiinka soomaaliyeed ee shirkan kasoo qeybgalay qaar ka mid ah ayaa waxa ay ee, kulanka ay ka sheegeen in muhiimad gaar ay leedahay xilligan in dowladda federaalk soomaaliya culummadu ay garab ay ka siiso dagaalka lagula jira al- dagaalka lagula jira al-shabaab iyo weliba ka hortagga fikirka kani sheekh usuul oo ka mid ah culimmadii joogay ayaa marka hore hadalka qaadan doono isagoo sheegayo in eh, shirka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo fure ee shirweynaha culummada soomaaliyeed ee muqdisho ka furan uu yahay xujo ku ogan culummada soomaaliyeed oo loo baahan yahay inay mas-uuliyad gaar ah isi saaraan waxaa xigi doono culummada soomaaliyeed oo iyaguna ka hadli doono qaarkood ee muhiimadda ay leedahay ka hortagga fikirka xagjirka ah آله وصحبه أجمعين إن إله سبحانه وتعالى مهد له إن وزير دولها مدحتوية وزير كحقيقة إن وزارة أوقاف iyo dhammaan mas-uuliyiintii culamada ilaahi subxaana wa tacaala halkan uu kulmiyey ilaahay subxana wataala waxaan ka baryay ilahay inuu towfiiqdana waafajiyo dhammaanteenba xaqiiqatan masaladooyinka oo aada iyo aada noo gelgelay shalay markuu madaxweyne halkan ka khudbeynayay aniga qaas ahaan waxay ahayd inuu xujadana lagu oogo annaga hadda culamo nahay waxaan arki jirnay dowlad iyo diin isdagaalsan laakiin dowladdii ay dadka culammadii weerarto ay tiraahdo bal xalka keena waxa weeye xujo ilaahay subxana watacaala berina weydiinaya wey anaga dhanba nacam een, masalada ah qoladan khawaariijta ama shabaabka ka hortagooda waxaad moodaa afkaartooda waxay huwan tahay magac diin Een, marka waxaa waajib ah culammada inay bayaaniso arrintaa oo laga yaaba culammada in la tuhmo inay dowladda ay la jirto ama ay dowladda adeegsanayso baniaadamka qofka wuxuu ka sheegi karaa uu ka ictiqaadi karaa laakiin baynana wa bayna allahi subxaana wa tacaala inaan anaga ilaahi subxana watacaala berina weydiin doono arrintaa inaan xaqaas oo sheekh hadda cabdilbaari walaa taktumuunu aanan qarino ama aan la aamusno oo kitmaanan cilmiga ah waa mas-uuliya weyn oo ilaahay nagu xisaabtamaya saas daraaddeed mas-uuliyaddan diintan waa naseexo naseexadaas a'imatul islaam ay u tahay dowladdan u naseexaynaynaa cid kasta ha nagu tuhunto waxay rato waxaan u naseexaynaa diinta ayaa annaga isku naseexaynayno masalada qa- qoladan khawaarijta ama shabaab la dhahaya annaga tan nalagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga ah fikriga ah halkuu ka yimid see looga hortagaa fikirkana sidiisa maadaama uu diini uu yahay culimmada hore markay masaale ay qalaan munaadaray geli jireen qole aan munaadaro kula geli karin oo geedaha hoostooda galay oo wejiga duubtay oo xujadooda cadday karin marka waxaa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhallinyaro ah oo laga yaaba afkaarta iska aaminsan ilaa ay shalay qolooyinka wariyaasha su-aale ay weydiinayeen su-aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxa waa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin ayaga inay loo caddeeyo ama ay dadku ku beer laxsadaan wey marka laba aan kala qaadnay shabaabka ninka qoriga qaatay ee duurka galay oo ummadda inuu laayo oo xa- nasli iyo xarsiga dhammaynayo kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda ciddiis weydiinaysa male in layska dhiciyo wey dowladdan mas-uulka ah ayadaa qor u qaadatay waa ka ciidamada ilaahay kheyr ha siiyo maanta een, dhuf- furinta ku jira mas-uuliyaddaas dowladda ayaa askale oo ilaahay kula xisaabtamaya maadaama ay tiri aniga shacbiga mas-uul u ah inay ka qabato dadkaa dadka laaynayo wayna wadaa ilaahay subxana watacaala ku garab galo laakiin waxaa jira kuwo kale oo aan dagaalka ku jirin laakiin fikir ahaan iska aaminsan oo laga oo meel kasta jooga kuwaas annaga ayay mas-uuliyaddeedana saaran tahay marka dowladdan xujada waa nagu ogtay inaan caddayno su-aala la isweydiinaya wuxuu ku leeyahay khawaarij markaa magaca dhahaysaan maxay ma kharajuu calaa ma dowladda ma dowlad islaam bay ku baxeen su-aal la weydiiyey waa wari ay weydiiyey maxaa khawaarij ma la dhihi karaa qoladan marka mustalaxa isagoo laa mushaaxata fi istilax ay tahay haddana tafaasiirta mm, tacriifka oo khawaarij mustalax sharcigu leeyahay tacriif sharci ah tacriif siyaasi uu leeyahay marka tacriifka siyaasiga oo ibn xasan uu soo guuriyey iyo ayaa dadka inay ku mashquulin u malaysaa walidaalika markii la dhahay kharajuu cala aljamaaca ayaa jirta ummaddan inay ku baxeen dadaan kusoo hor fadhiisanaynin oo aan kula doodaynin oo sheekha caalamka dilaya idan kharajuu cala alumma ay ku baxeen marka masalada maaha marka ma- ma la dhihi karaa in laga doodo maaha shirkan wuxuu ku soo aadayaa eh, eh, marxalad xasaasi ah saas leenahay oo dalku uu ku jiro yani dagaal eh, looga xoreynayo nimankaas khawaarijta ah marka shirarka hore runta muhiim bay ahaayeen laakiin midkaani wixii culummada ku baaqi jireen iyo fikraddii culummada iyo aragtidii culummada oo xoogaa laga jawaabay oo camali ahaan eh, loo gudbay oo shaqadii ay socoto ayuu ku soo aadayaa marka shirkaani waa shir ku soo aaday baa la odhan karaa xaalad dagaal oo dalku uu galay Sida shirkaanu eh, dagaalkaas runtii een, waa wuu tawjiihinayaa wuxuuna ka bixinayaa tilmaamo lagu shaqeeyo tilmaamahaas oo maaragtay shirkan iyo waxaan kuwa dagaalkaas in lagu guulaysto maaragtay shaake- keeni kara oo keeni kara inuusan dhixisoobin oo qolo kasta ee maaragtay la dareensiinaya waajibka saaran iyo wax ku aadan insha allahu tacaala runtii waa munaasabo wanaagsan bay ahayd ee nooc ah ee nooca maaragta tixgelin iyo xusuusin ama ee maarata culummada runtii ee laga raaligelinlayo dhibkii soo gaaray diinta iyo dalkaba weeye marka ee maxaan ku raha waxaa la odhan karo sharaf soo celin ama maaragtay maamuusid ayaa ku jirtay waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in intaas lagu sii maarata lagu sambe qaado waxaan rajeynayaa haddii ilaah subxaana watacaala uu noo fududeeyo oo sida lagu talagala uu noqdo inay ka soo baxaan waxyaalo ee saameyn ku lahaan doona dalka mustaqbalkiisa dhow iyo midka dheerba insha allahu tacaala baaraka allah fiik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وأف محسنتين بعد دلسة تي في شركة كاني وشر كنت shirarkii la qaban jiray ee dalka loo qabanayay kuwa ugu qiimaha badan inuu yahay kan ugu mudan inuu yahay waxaan rabaa inaan madaxweynaha soomaaliya mudane doctor sheekh xasan sheekh maxamuud aan uga mahad celiyo shirkakan inuu isugu uu lahaa mubaadaradiisa iyo suurtagelintiisa iyo in uu ku bixiyo juhdi runtii aad u fiican cudumada soomaaliyadna uu siiyey fursad ay uga tashtaan arrimaha dalka kaalinta uga aadan waajibka diiniga ah ee saaranne ay ka wada midaysan oo dhammaan mashaariibta ay ka wada tirsan yihiin iyo madaarista kala duwan ay leeyihiin ayuu koo ku midaysan inuu isu keeno islamarkaane uu noqdo shir qaran loogana hadlaayo arrin qaran laguna toosinaayo dalka kelimad oo aad u qiimo badan aan rajaynayna ka soo baxdo ma aana dhihin wayna la fadhiyeen waxaase idhi dadka fikirka khawaarijta ee dalkee dadka soomaaliya intaasoo malyan oo qof ay ku dhimatay intaasoo qofna ay ku dhaawacantay shalay kuwi keenay waa un laba qayb inay weli ku taagan yihiin fikirkoodii iyo inay fikirkii la qalluucan yahin intii ku taagan waa kuwa la dagaalanayna xabaddaan ku hayno hadday culmadooda culammada u iftoohaysa yihiin waxna baraysa iyo kuwa xabadda ridaada yihiin kuwa kaletood oo la khaldanayo oo dhahayaan shalay markaan waa khaldan yihiin waa inay iclaamiyaan xaji- xaqiijiyaan qofka banaadamka dib waa ka dhaca laakiin fikirkaanu waa fikir khaldan kutubta uu ku qoran yahayna waa la yaqaano waa kutub khaldan mana ahayn fikir dalka dadka u cunanma saa daraaddeeda soomaalidu waxay tidhaahdaa webiga fartiisa inaad xirto iyo inaad webiga farta kala goysatay baa daadku ku istaagayaa haddaad tidhaahdo webigaan biyi ka socdo burqanay ayaan biyaha sacbaha u dhigaa iyo in webiga laga xiro waxaa fiican webiga in laga xiro saa daraaddeeda fikirka iyo ciddii dalka soo gelisay iskama imaan
qaar ka mid a culimmada diinka soomaaliyeed ee maanta ka qayb galay shirweynaha culimmada soomaaliyeed oo magaalada muqdisho maalintiisa labaad ka soocanayay ayay ahaayeen iyagoo ka hadlayay afkaarahooda ku aadan shirkan furan markaana magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddii aanu fiirinana waxaa laga soo warinayaa in shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya ee waayadii ugu dambeeyey ka soocanayay inuu galay qeyb xasaasi ah iyadoo shirkaasina lagu soo waramayo in dhinacyada mucaaradka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya waayadii ugu dambeeyey shirka kaga soconayay magaalada baydhabo haatan uu qarka ugu saaran yahay inuu fashil kusoo idlaado shirkan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu ka furay magaalada baydhabo waxaana lagaga hadlayay xaaladda magaalada baydhabo ee salka ku haysa mudaxileedka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen iyo qalalaasihii ee ka dhashay muddada xilhayntiisa ay laatay dadkii waxyeelladu ay gaartay iyo sida xal loogu heli karo doorashooyinka koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee waxaa lasoo warinayaa in ismarwaaxu gan uu ka taagan yahay shirka magaalada baydhabo qaybta hore waxaa laisla afgartay sida macluumaadku ay tilmaamayaan xal in laga gaaro dhibaatooyinkii ka dhashay muddo korinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen u sameeyeen baarlamaanka koonfur galbeed shaqaaqooyinkii sababay ama shaqaaqooyinkii sababtay u noqdeen ee magaalada baydhabo ka dhacay macnaa intaasi kadib wejiga labaad ee shirka uu noqday mid habsan ku yimaaday iyadoo haatan ee lasoo warinayo in suuragal ay tahay in shirkaasi uu guul daraysto sheekh xuseen isaaq mursal oo ka mid ah xubnaha siyaasiyiinta ah ee ka qaybgalaya shirkaas oo caawa u waramay barnaamijka wareega ayaa ee, waxaa ka weydiinay ismari waaga siyaasadeed ee ka taagan magaalada beedhabo ee ku qotoma shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed walaal raadiyo galsan sidaada shacbiga soomaaliyeed ugu adeegeysaan habsanada oo agar la-aanta ah, aad iyo aad baad idinku hormaleynaya tan kale eh, shirka baydhabo ka socday si dardar ayuu ku socdaa shirku Eh, feyskii hore eh, bulshadii qeybaheeda kala duwan ayaa lala sharaacayay madaxweynaha jamhuuriyadda shirka furay gudoomiyaha baarlamaanka joogay dhammaan siyaasiintii eh, kulli dhammaan waa loo dhamaa Eh, insha allah arrintan meel fiican bay maraysa hadda eh, labadan ber hoo hakad ayay ma- ayuu ku jiray oo laakiin hadda wuu sii bilaabanaya insha allah way Eh, laba toddobaad baa loogu talagalay sida inuu socdo Eh, dhibaatadii shaqaageedii ka dhacdayna waa la iska maslaxeeyey ciidamadii iyo maxabistii dhammaan eh, ninkii ciidan ahaana waxaa layihi ololkii meelaha ka tirsaantay aad maxabistiina waa la soo deeyey marka insha allahu ciddii wax tabinaysina waa la maslaxeeyey way marka waxaa sheegtay in shirka laba eh, weji uu lahaa wejiga koowaad in lasoo gabagabeeyey marka bal haddii aad noo sharaxdo wejiyada xigee la geli doono se muxuu yahay
Eh, waxaan kuu sheegaa horta eh, shirka wuu socdaa guud ahaan horta waaba- wuu socdaa laakiin eh, ma joogsanina waa qiimaha ki- ka- qiimaha bulshada qiimaha kala duwan siyaasiinta lala shiraayay si ayadaa marka maadaama madaxweynihii uu xagga xamar soo aaday eh, haddana gudoomiyaha baarlamaanka jooga eh, wasiiraa jooga marka insha allah weliina si tartiiba ayuu ku socdaa laakiin bulshadii isku imaanaysa oo howlgeli isugu imaanaya oo baryahan xagga yara ku yimid Eh, hadduu bilaabanaya marka eh, laisku keenayaa bulshadii wixii hadda maaragtay wadahadalkii hoos hadduu bilaabanayaa way si dardar ayuu ku socdaa gudoomiyaha baarlamaankana insha allahu dadaal badan buu halkaa ku ka wadaa wa way marka waxaa igu maqaalaa in dhinacyadu qodobada qaar la isku mari waayey oo shirar hoosaadkii ka socda magaalada baydhabo taasina sabab u tahay hakadka ku yimaada shirka maxay yihiin qodobada la isku mari laayahay ilaa iyo xilligan
saaxiiba wax la isku marin ayaa ma jiraan gudoomiyaha baarlamaanka eh, cid alle ciddii wax tabinaysa dhaanta ciidooda ayuu ugu tagay waa maslaxeeyey waa sabeyn buu kusoo xiray hubkii lasoo qaaday waa loo celiyey marka insha allahu eh, hadda howshu si fiican bay ku socotaa weli wax ismarwaydiga ma jiraan waa la ismarayaa Eh, waxaan rajaynaynaa insha allah in koonfur galbeed oo nabad ah eh, iska xuleysay nimankan argagixisada oo gacmahaas haysta ay kasoo bixin doontaan rajaynaynaa insha allah haddii ilaahay daas W- way marka hadda maxay tahay sababta ugu weyn oo la dhihi karo hakadka ku yimaada shirka sababuu u yahay guddi kurlintii waxa ayaa si meesha eh, in laga wada hadlo oo horey loo soo araraa xilligan hadda aniga ma aaminsanin hadda xilli doorasho la gala karo maxaa yeelay shacbiga dhibaato ku jira nimankii baa maarata meel walba maarata usoo gurmanayo oo eh, sii aadaya halkan in marka koonfur galbeed eh, argagixisadii bees u noqoto eh, ma ogola ma la ogolaan karo marka insha allahu eh, taas waa la isku- taas waa la isku fahmi doona haddii ilaahay daas way marka laga soo tago aragtidaada ah inaadan qabin in xilligan muddo kordhinta laga hadlo iyadoo koonfur galbeed dagaal ay ku jirto marka taa laga soo tago eh, waxaa igu maqaalaa in siyaasiyiinta mucaaradku weli ay diidan yihiin muddaxileedka sanadka dheeriga ee baarlamaanka ugu dareen madaxweynaha koonfur galbeed waxyaabaha ugu weyn ee ee shirkan sii dheereeyan ay sabab u tahay marka marka laga soo tago qodobka qodob kale miyaa jiro oo ka mid ah waxyaabaha ilaa iyo xilligan jilbaha haya shirkan
saaxib horta siyaasiinta i shanta malyan oo reer emerson intaasoo malyan oo koonfur galbeed u dhalatay eh, fikirkooda waa kala du- waa kala waa- waa waa isku mid ma ahanayo Eh, ayagaa fikirkooda la qaadanaya aniga hadda siyaasigaan ahay baydhawaan jooga shirkaan jooga xamuuqda aniga aan lahayn siyaasiyaan aniga aan lahayn oo nimankaas ay leeyihiin oo beryeri sidii loo siinaayo bii sheekarka ma jirayso Mar- marka marka soo hadalkaagu soo- soo- soo hadalkaagu ma muuqdo eh, mar hadiiba koonfur galbeed ay dagaal ay ku jirto lama qaadanayo hadalkooda ee doorashada ay ku dalbanayaan soo ma muuqdo hadalkaaga in shacbiga soomaaliyeed la badbaadiyo oo argagixisada laga dhaciyo madaxweynaha jamhuuriyadda saasuu ku dhawaaqay baryori siduu siinayay feeska feestu feestu halkaan ay noqoto dagaalka halkaan laga qaaday uu noo sheegay Wa- la- laakiin ujeedka uje- laakiin ujeedka ugu weyn Wa- wa- waxaan kuu sheegaa doorasho iyo dagaal ma la wada geli karo marka waxaa la qaadanayaa laba laba dhib hadday kulmaan midka fudud baa laga tegaya midka culus aa la qaadanaya marka haystada na dul taagan argagixisyadii baa dhibaatada ugu haysa oo halkaa laga soo fiijinaya halkaana usoo ordaysa koonfurta mustaqbalka inay maarata gees u noqoto ee aan- aan aan ka cabsinayna ee arrinkaas in xoog la saaro lala dagaalama la La- la- rabaa laakiin- shacab iyo shacab iyo dawlad iyo maarata siyaasiyiinta waay laakiin hadalkaaga soo uma muuqda idinka haddii aad leedihiin eh, doorasho lama qaban karo iyadoo dagaal lagu jiro dhinacyadii kasoo horjeedana ay leeyihiin eh, waa khasab in doorashada madaxtinimada la qabto in hadalkiina uu yahay midi midi ku taag oo aanay dhoweyn eh, wax eh, laysla afgaran karo oo mowqifkiina idinkuna cad yahay qoladaasna mowqifkooda uu cad yahay
shacbiga soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed way garanaysaa ciday shacbigan u danaynayso fikirka kayd iyo kooda hadda hadda waqtigan waqti hadirkan kii shacbiga soomaaliyeed u roon eh, way garan karaan marka aniga waxaan ku leeyahay shacbiga waa dhibaataysan yahay abaaraa ka jira Eh, nimankii baa xoog ku haysta beerahooday falan la-yihiin dhibaatay ku naga soo fiijiyey bay dhooy dhoogan yihiin waxay tuku yihiin marka in shacbigan saa lasu dulsaaranaado shaqo la-aanta ay halkaan ay u joogaan Eh, kaar yaroo maaragtay eeda bixiyaan ay fiiriyaan waxaa ka sii fiican in beerahooda taalaama beerahooda taabadaano argagixisada laga horeeyaa ayaa fiican baan qabaa aniga Wa- wa- marka marka soo soo uma muuqato inay ayaan daro tahay in madaxweynihii koonfur galbeed ee magaalada beedhabo uu ku sugan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda in ku dhow shan cisho magaalo in ka badan aan yiraahdo shan cisho magaalada uu joogay ee, ilaa iyo xilligan ee, dhinac walbaba dhinacuu ku taagan yahay uusan wax tanaasula muujin oo midi midi ku taagay u muuqato soo ayaan daro maahano oo haddii wax tanaasula uusan jirin ee, rajada la qabi kara maxay tahay rajada la qaban kara waxay tahay shirka gobolnimad waaye siyaasiyiinta keliya uma furan odayaashii ulma-udiinkia jooga bulshada qiibada kala duwan baa jooga kasoo qiibgalahaya fikir baa la aruurinaya fikirka meeshii loo bata la qaadanaya Eh, siyaasiyiinta koonfur galbeed way ka dhasheen Eh, way qaadanayaan waxay fikirkii saleynta hal meel baa baa meel dhaxal isugu imaan doona mustaqbalka adiga lama kala tegahayo Eh, waxaan rajaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa eh, in mustaqbalka ay kasoo bixi doonto koonfur galbeed oo gacmahaas haysto wax ku heshiis inay kasoo baxda aaminsanahay kadibna loo jeesto dhammaan argagixisyada sidii dalkan loogu horeyn lahaa Wa- waayahay marka waaya marka eh, madaxweynaha shalay uu magaalada kasoo tegay eh, intii uu magaalada ku sugnaa maxaa qabsoomay eh, shirka tan iyo eh, xilliga uu bilowday halkan kuma oolin eh, hal laba saddex afar maxaa noo sheegi kartaa wax badan baa idin sheegi karaa madaxweynaha markuu yimid gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha waxay xooga saareen in in aan ciddii wax tabanaysa dhan loo yeero lala kulmo waxay tabanayaan in laga shaafiyo arrinkaas waa lagu guulaystay haye keliya hadda waxaa noo dhiman mutakurinta iyo siyaasidan ay ku ay ku wareegsanayeen oo ayaa war hadalkeeda hoogo hadda ugu dhiman yahay asigana meel insha allah waa meel dhaxbaa laisugu imaan doonaa noloshu way soconaysaa insha allah Wa- wa- hadalkaaga macnihiisu waxa uu yahay eh, qodobadii kale ee tabashooyinka khalalaasihii ka dhacay magaalada beedhabo xal baa laga gaaray laakiin waxaa la ysku hayaa muddo kordhinta
aa hadda arrintaas xoog arrintaasa ugu badan hadda waa laisku hayo laakiin wixii kale waa lasoo afjaray waay waxay ugu maqaalaa in siyaasiyiinta mucaaradka ee magaalada ku sugan la amray inaanay hadli karin oo eh, cadaadis maamulka koonfur galbeed uu saarayo marka eh, idinkiina eh, sida aad rabtaan warbaahinta aad kaga hadlaysaan oo eh, maamulkii aad difaacaysaan marka sooma muuqato in howshu hal dhinac u raran tahay
adeerow eh, yaa kuu sheegay in nimankan aan hadla karin waxba kama jiraan aan ku leeyahay guryahooday joogaan nabad bay ku joogaan laakiin dhinacyo kala duwan dhinacyo kala duwan aan la hadalnay eh, waxay xaaladu u muuqataa soo maha in siyaasiyiinta la amray inaanay warbaahintu ka hadli karin ma jirtaa xogtaas waxaan kuu sheegaa madaxweynaha iyo madaxweynaha koonfur galbeed ay sheegeen inay xor yihiin ti ka baxday meesha tii masoo ma imaan karaan tii ay ay sheegan jireen ee meesha ka baxday Eh, guryahooda nabad ay ku joogaan amniga in la wada ilaaliyo alaan dowladda ko- dowlad baa ka jirta koonfur galbeed halkaa dowlad baa ka jirta amniga ayagaa u xilsaaran ayaga naftakooda amnigooda ayaga ayagaa u xilsaaran dowladda u xilsaaran si dowladda guryahooda ku- guryahooda ku joogaan Eh, aan samaynin wax dhaqdhaqaaq ahoo maaragtay amni darag oo keenahay aan aanna samayn karin intaasa madaxweyne jamhuuriyadda sheegay madaxweyne koonfur galbeed inaan dadka la abuurinin baa ah, ah, madaxweynaha sheegay marka madaxweynaha ku dhawaaqay waa maqnaysay madaxweynaha koonfur galbeedna arrintaas waa waaba waa waaba soo dhaweeyey oo aad iyo aad buu maaragtay xoog u saaray oo cid haddin haysta ma jirta dadka way way joogaan guryaha way joogaan waay marka wejiga labaad ee, goormuu bilaabanaya ee shirka
shirka marka gudoomiyaha baarlamaanka wuu joogaa isagaa noo sheegaya haddii goorta oo iyaga gudi- gudigii farsamada dhammaan way joogaan kulli ayaan ka sugaynaa insha allah waxay maarta La- laakiin hadda waxay tahay la- la- la- laakiin hadda eh, waxay tahay keliya in shir- shirka uu hakad ugu jiro eh, inta guddigaas farsamada ay kasoo eh, sheegayaan waqtiga wejiga labaad ee shirka la gelayo lagana arisanayo muddo korinta
haddana aftirkeed hakada ku jira dad dhici kale ayagii baa gebgibir oo la shirayaa ma gudoomiyihii waa joogaa sho- hooshii iyo tashadii waa socotaa laakiin hoolkii shirka isugu imaanayo shacbigii geebidii kala duwanaa i ayaa hoheed labadan bere arrintaas darteed hoobo hakad u baray taas insha allah wa- waxaan ku cadaynayaa guddigaan ku hor sugaynaa guddigii baa jooga asigaa laga sugayaa eh, goorta warmurti laga soo saari doono Eh, dhammaan la- la wada- la wada imaan doono hoolka shirka ayaan ka sugaynaa haddii ilaha yidhaahdo marka laga soo tago ee, hoolka shirarka ka socanayo eh, ma jiraan shirar gaargaar ah oo foolkafool ah oo madaxweynaha koonfur galbeed mucaaradka iyo madaxweyne xasan sheekh intuu magaalada beedhabo ku sugnaa ay yeesheen iyo haddii ay noqon lahayd idinka siyaasiyiintiinaan oo eh, qayb ka ahaa maxaad nooga sheegi kartaa kulan eh, aad kala qayb qaadateen dhinacyada ka- idinka soo horjeedo
wuu jiraa wuu jiraa Waxya- dadka la hadlaayo ba ayaga naga waaye dad kale waaba heshiis waaye cid ishaystama jirta dadka la hadlaayo meel la fadhiisanayo ba ayaga waaye hadda oo waxay tabanayaan lagala wada hadl- laga- lagala hadlaayo ayaga weeye marka taasi way socotaa gaargaari guud ahaan way u socotaa meel fiican way maraysaa insha allah Eh, guul baan rajaynayna haddii ilaha ilaha Wa- wa- waa garta marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shirka hadda magaalada baydhabo eh, labadii maalmood ee lasoo dhaafay sidaan xogta ku heyno eh, waxa uu haatan u muuqdaa eh, mid qarka u saaran inuu fashilmo sida macluumaadku ay sheegayaan marka maxaa hadda eh, ugu waaweyn marka laga soo tago muddo kordhintaas qodobada kale laysku hayo noo sheegi kartaa
oo ma fashili maayo waxa fadhidaa fashil ma jiraan Eh, ciddii wax tabanaysay oo oo dowladdan kasoo horjeeday siyaasiyiinta ayay ahaayeen ayagina wada hadal baa lagula jiraa madaxa korkiis meel islaha ma jirta madaxweynihii jamhuuriyadda halkan imaad mid wuu la hadlay Eh, waxbay isu sheegeen marka haddana ade hooshii eh, gudoomiyaha baarlamaanka hadda jooga hooshii si fiican dardar ay ku socotaa wax burbur dheeraa ma jiraan Kama- maan rajaynayno insha allah inuu burburi doono in koonfur galbeed nabadeed arki doono ayaan rajaynayna haddii ilaha oo dadka gacmahaas u wada sahay Waay, waay, laakiin waxay ugu maqaalaan siyaasiyiinta mucaaradka ay eh, mowqif adag mo- ama mowqif cad oo ay isaga mid yihiin ay ka qaateen qodobada qaar laysku hayo eh, taasi oo la sheegay inay kamid tahay kow ama ugu muhiimsan tahay sida adiguba aad xaqiijisay arrinta muddo korinta marka haddii mucaaradkiina mowqif ay qaateen maamulkiina mowqif uu taagan yahay halkee taalaa isu soo dhawaashaha muuqdaa sheegayso
horta ma koonfur galbeed baarlamaan ay leedahay go- xukuumad ay leedahay madaxweyne ay leedahay Eh, sida maamul goboleeda kale xuquuqii ay leeyihiin bay leedahay Oo, la- laakiin anaga hadda kama hadlayno baarlamaan koonfur galbeed ma leedahay iyo way leedahay waxaan rabnaa inaan waxaan rabnaa inaan ogaano halkee taalaa hal- hal- dhegeyso dhegeyso dhegeyso dhegeyso haye adaa ku soo celceliyey siyaasiin siyaasiina ku soo celcelisay siyaasiyiin naftooda inay sha- shareecada maanaa sha- shuruucda ka jirta koonfur galbeed loo sheego waajib bay ku tahay in waa og yihiin inay baarlamaan leedahay baarlamaankii sameeyey muddo isu- muddo iswaafajin waxaa sameeyey Eh, nin kastoo koonfur galbeed kasoo jeedo oo ambajifid ah in huban baarlamaan ay halkan ku leedahay kaasaa shacabkuna shacbiga masalaya marka shacab laakiin marka waad ogtahay waxay baasgareeyeen muddo kordhin ba ahayn iswaafajiin ba ahayd xilliga madaxweynaha ilagooda in hal mar ay wada noqotay iswaafajiyeen xag bay weyeen dastuurka quraay dastuurka dhigay wa- waay anaga hadda kama doodeyno muddo kordhintii baarlamaanku ay meermariyeen sharci ma tahay iyo iyo waa ay tahay kama doodeyno laakiin su-aasheedu waxay tahay haddii mucaaradkiina ay leeyihiin ama mowqif cad ay taagan yihiin oo idinka idinka soo horjeedaan idinkiina mowqif aad taagan tihiin oo eh, maamulkii uu mowqif adag uu taagan yahay oo lagama laabanayo muddo kordhinta uu leeyahay waxaad ku soo celcelisay isu soo dhawaasha muuqdo halkee taalaa isu soo dhawaashuhu
aniga ma ogi meel ay diidan yihiin amba waxay diidan yihiin hadda oo ay ku madataagayaan oo ay ku adag yihiin nooma sheegin anagaa baydhoo joogno anagaa og laakiin daqiiqado ka hor waxaa noo sheegtay in mucaaradku weli ay diidan yihiin eh, arrinta muddo kordhinta
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalaysaankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanna kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeedah ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
bangiga dahabshiil dahabshiil bank bank dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la huboo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada haddeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo allow balaaye ka haay bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil gruub ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiyaano iyo camar weyne
yahay dhegeystayaal markale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad weli naga dhegeysanaysaan barnaamijka wareegana waad la socotaan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug waxa ay maanta howlgallo ballaaran ay ka fuliyeen deegaano dhaca ee gobolka mudug ee soomaaliya iyadoo deegaano horle ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale degmada xaradheere waxaa ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug waxaa soo baxay warar sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dhowaan uu ku wajahan yahay qeybo ka mid a gobolka mudug gaar ahaan degmada xaradheere oo in ka badan shan iyo toban sano ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha al-shabaab haddaba howlgalladii ugu dambeeyey oo ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isku garab ah ay ka fulinayeen gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya iyo xogaha sheegaya in madaxweyne xasan sheekh uu ku wajahan yahay gobolka waxaa caawa wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug mudane abshir cabdi oo barnaamijka wareega u waramay
wadaaqantii radio dalsan siad la socotaanba waayahan gulufkii lagu jiray ee looga sifeynaya argagixisada ayaa si habsamey loo socda ciidamada huwanta ah ee kala duwan ee federaalka galmudug iyo dadka deegaanka iskaashanayaana waxay si wada jira u baacsanayeen al-shabaab oo farxadkooda runtii kusii fogaanayo deegaanada bari ee ee dhanka galgaduud ay usii yaacayaan marka kuwii laga saaray degmada xara dheere ayaa dhankaa iyo waxay uru qoonsadeen caad iyo camaara iyo jawle marka ciidamada halkawaa bay ku daba jireen maanta waxay kala wareegeen ilaa xalay magaalada caad oo runtii aada u xooganaayeen oo in muddaaba ay saldhigyo xoogla ku lahaayeen oo waxayna hadda usii wajahan yihiin camaara waxaana la rajeynayaa in maalmaha fooda nagu soo haya sidoo kale la qabto dabagalo imeleqo ilaa jawle insha allah
waa garta marka waxaan rabaa inaad xog naga siiso howlgalladii maanta dhacay aad sheegayso ma waxaa jira wax dagaal toosu dhex maray ciidamada daraawiishta galmudug iyo kooxda al-shabaab
al-shabaab maanta dhammaan deegaanada galmudug awoodooda aada bay u wiiqantay wayna yar tahay inay dagaal dagaal toosa ku wajahaan ciidamada qaranka marka mar kasta oo lagu soo dhawaado magaalooyinka way isaga baxayeen laakiin waxay adeegsanayeen waxyaabaha qarxa sida minooyinka oo jidadkay ku abuurayeen taasna ciidamadu minabaar iyo waxay haystaan aalaadkii kale ama agabka kale loo adeegsan jira minooyinka khasaaraduna aaday u kooban tahay waana laga guuleysanaya tallaabo kasta oo la qaado marka ma jiraan dagaal kafoolkafoola oo maanta shabaab ay geli karto xaaladooda waa soo ilaa
waa garta marka deegaanada hadda aad la wareegteen maanta waxa uu la jeedaa ciidamadu si nabdoon ayay gudaha ugu galeen
haa dabcan dee si dagaalay ku qabsadeen oo mar haddii dee awoodooda laga baqay saa awood laga baqa darteed bay uga baxeen meesha laakiin xabadi kama dhicin ciidamada dowladuna si taxadar leh ayay mar walba u wajahaan gelitaanka magaalooyinka oo ciidanka hore kama gale baaritaan ayay ku sameeyaan waxay ka saaraan minooyinka meelaha lagu aasay caadooyinka marka nimankan waxaa ka mid a marka ay dareemaan in lagu soo dhawaaday ama awoodda dowladdu soo gaarayso dadka deegaanka ama meeshaa degan ayay waxay ku amraan inay isaga baxaan magaalada banaankana ka tagaan si ay magaalada ugu abuuraan waxyaabaha qarxa taasoo ciidamada dowladduna ay si aada uga feejigan yihiin marka waxaa laisku garab wadaa in meeshii mirooyinkii laga saaro magaalooyinka la qabanayo isla markaana dadkii shacabka ee kabara ka barakacay si nabada loogu soo celinayo meesha marka waxaan dhihi karnaa waa barnaamij iswata oo runtii ku talagal buuxa leh
waa garta marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo degmada xaradheere waa degmo taariikhi ah oo in muddaa gacanta dowlad goboleedka galmudug ka maqneed haatan gacantiina ayay dib ugu soo noqotay deegaanada kale ee ku hareereysan ee haatan ku sugan yihiin kooxda al-shabaab inta badan dadku waxay yidhahdaan ciidamadu markay sidaan ugula wareegaan dib ayay kaga soo gurtaan marka maamulka galmudug waxaa jira marar kala duwan wisil oo kale maray gacanta ku dhigeen oo ay dib kaga soo baxeen deegaano kale oo sidan oo kale ee, muddo sanada ah ee ciidamada dowladdu ay ee, laga haystay oo gacanta ay ku dhigeen haddana ay ka soo baxeen marka ee, intee la eg tahay rajada ah inay hore u sii duushaan oo aanaan dib u soo guran
Een, sidaad ogtahada een, eh, soomaaliya way dib uga soo kabanaysaa xilli adag oo runtii een, colaysyo badan baa lasoo faray ma jirin isku xir dagaal oo dalka u wadaago oo lagu midaysan yahay nimankan al-shabaab looga bixiyo way dhici jirtay in dagaalo googoosa oo aan iswaafaqsaneyn ay steedyadu galaan laakiin maanta waxaa taa looga gudbay in ay dhammaan isteedyada ama inta badan meelaha ay joogaan al-shabaab isku xiran yihiin dowladda federaalkana ay hogaaminayso gulufkan cusub ee looga saarayo dalka marka waa barnaamij qorsho leh ee hadaf leh ee ku talagal leh een ayna ka midaysan yihiin federaal iyo stateka iyo dadka deegaanka ah oo fahmay khataraha ay leeyihiin nimankan iyo beesha caalamka oo sidoo kale la garab istaagsan ee ciidamada xooga dalka saakuleyn sida duqaymaha marka ee, waxaa sidoo kale dareemi kartaa een, annagoo ah heer wasiiro iyo xildhibaano isugu jirno madaxweynihiina hogaaminayaan waxaan laba asbuuc ku dhowaad ku sugannahay jiidaha hore ee dhanka xara dheere oo halkaas saldhiggeenu u yahay marka looma kala xarin maanta ma jirto marka fursad ay ku soo laaban karaan guud ahaan soomaaliya gaar ahaan galmudug waayahay xogo soo baxaya waxay sheegayaan in madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor degmadan xaradheere ee uu ku casuumay mas-uuliyiin oo golaha wasiirada dowlad goboleedka galmuduga iyo ee, xubno uu ku jiro madaxweynaha jamhuuriyadda oo dhowaan tegi doono degmada xaradheere sida xoguhu ay ku waramayaan maxaa ka jira macluumaadkaas
madaxweyne federaalku alaaba wuxuu tegi jiray een, deegaanada laga qabto nimankan al-shabaab Een, marka waa mid ka mid a een, safaradiisiga caadiga ahaa ee lagula dagaalamaya nimankan argixisada ah laguna dhiiri gelinaya ciidamada xooga Ee, marka madaxweynaha maadaama tillaabooyin badan oo horumar leh laga qaaday galmudug inuu yimaado galmudug soo booqdo goobaha dhiirigeliya ciidamadu waa wax iska caadi ah annagana aan runtii rabitaan badan u qabno Een, kuma sheegi karo maalin hebel uu imaanayaa laakiin waxaan ogahay qorshahaas jiro Een, insha allahu annaguna aan diyaar u nahay inaan madaxweynaha furimaha kusoo dhaweyno si uu u arko horumarada la sameeyey iyo weliba dadka tabaalaysan ee nimankaas shan iyo toban sano ay dusha uga fadhiyeen marka waa waa arrintaas waa suurtagal Een, sidaad ogtaaba een, furin dagaal oo meel dagaal ku jiro in de soo dhaweyn noocaas aad sheegaysaa inay ka dhacayso uma malaynayo laakiin madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweynihii qaranka uuna imaanayo deegaankiisii haddana dee meelaha uu imaanayana ay tahay furimo dabcan waxaan isleeyahay sidaa ee, culays intaa la eg oo soo dhaweyna ma jirto laakiin waxaan isleenahay annagu haddaan naasha maamulka diyaar baan mar walba u nahay inaan soo dhaweyn madaxweynaha waay marka amni ahaan magaaladu ma tahay mid u diyaarsan inay martigeliso madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ee, madax kale oo ee, heer sare oo ee, soo gaaraya halkaas
Een, aniga hadda waxaan kaala hadlayaa xero dheere Ee, een, waana dareemi kartaa een, mas-uuliyiintii ugu sarreysay galmudug ayaa ku sugan Een, een, maalmihii habeenadii lasoo dhaafana furimaha hore ee dagaalka ayaana ciidamada la jiifnay si aan u dhiirigelino Een, madaxweynaha qarankuna waa mid ka mid a dadka soomaaliyeed ee dabcan mas-uuliyiinta marka amni la isku halayn karo madaxweynuhuna uu ku naaloon karo Ee, dadkii meesha ka qaxayna ay ku- ugu soo dhiir dib ugu soo dhiirin kareen ee soo degan ayaa ka jira
waayahay mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaanu kusii saqeynaa markan haddii aanu fiirino magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka taagneed ee dhaqdhaqaaqyo iyo weliba shirar ay wadaan ee cuqaasha ka soo jeeda magaalada laascanood ee gobolka sool iyadoo maanta somalilanna dhaqdhaqaaqidaasi ka socday war ay ka soo saartay taliyaha ciidamada somalilan genaraal nuux taani oo warbaahinta ee kula hadlay ee duleedka magaalada laascanood ayaa waxa uu sheegay inaanay markaasi dheg jalaq u siin doonin ee dalabyada ka soo yeeraya maam waa dhaqanka iyo garaadyada laascanood ku sugan taliyataan ayaa sheegay in ciidamada somalilan ay ku sugan yihiin magaalada laascanood qeybo ka mid ah islamarkaasina iyagu diyaar u yihiin inay sugaan amniga shirka lagu wado inuu ka dhaco magaalada laascanood ee gobolka sool kaasi oo ay ka qeybgalayaan garaadada iyo cuqaasha ee gobolada sool sanaag iyo ceen laysku yidhaahdo dega oo shir ku madalsan magaalada laascanood taliyaha ciidanka somalilan oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa sidaan yidhi maanta ay tahay afariyo labaatankii bishii koowaad laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaan shirkan jaraa-idu qabannay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jananada iyo korneylada ciidamada qaranka iyo bo- booliiska guud ahaan inaan halkan ka caddayno in nabadgelyada guud ee ciid magaalada laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waa kow baabuurta garaadada soo dhoweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka waxaan sidaa u yeelayna waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu ihi aanay soo gelin gobolka marka hadalka muumalka ee la sheegsheegayo waxa weeye oo dadka mugdi ka galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweynaya waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid horta taa dadku inay ogaadaan baan doonaynaa shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona ciidamada nabad cidda nabadgelyadooda sugaysaa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee gobolkan ku sugan hadallada diilqaafka ah ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dheg u dhig doono dhig uma dhigi doono waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawshay u xidh saaraayeen oo ahaa nabadgelyada qadarka hadday xad ka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawshaydii siday ahayd baan u soconnaa hadallada aan habboonayn aan lagu hadlay inaan dhigto anagu dheg u dhigi mayno dadweynaha reer soolla waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gaan ku jira magaaladana gacan ku siiya waayo nabaddu waa rag gogashii amniguna waa muhiim diinteenna ay noqonaysaa oo aynu noogu horreysana alamnu waliimaan haddaan amni jirin salaada tukan maayo meheradi socon mayso qofku nabad ay ku seexan maayo habeenkii gurigiisa markaas intaasiba isagu dhacdo waxaa ugu horeeya waa nabadda waana ogtihiin waxaa ku soo badanaya khamri iyo wax la mida magaalada waxaase markay kusoo badnaanaan nabadgelyada khalkhal bay geliyaan nabadgelyadiina ilaashada ayaan dadku leehay waanaan idiga tacsiirinaynaa maalin intii hawshu socotay waxoogaagii khalkhalka dhimashadii dhacday iyo dhaawicii imaad dadweynaha waan taxsiibaan u diranaa ciidamadu dee magaalada waxay u soo galeen nabadgelyada inay ilaaliyaan markii horeba bannaanka ay ka joogeen umay soo gelin wax kale laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay u soo galeen marka hawshaa lagu jirana dee khalad wuu dhacayaa mid askarta wax ku tuura iyo mid aan iyo mid isaga lagu tuuraba khaladku wuu dhacaya laakiin khaladkaa dhacaya waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyadii mid wax kale looga jeedo ma ahayn hadduu dhacay marka waxa weeyaan ta- taana waan diga taxsiidinayaa Een, ilaahay samiriga imaan allah inaga siiyo Een, cid kasta ehelkii ehelkoogii iyo ummadda reer somaliland ee uu ka baxayba waxaan mar labaad igu celinayaa nabadda inaga ku nool nabaddiina ilaashada asalaamu calaykum shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah
gudaana dhegeystayaal caawa inta ayaan jeclayn inaan kusoo afmeero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho anigoo cabdulqaadir cismaan indho ayaa idiin soo saaray halkaana idinkala socodsiinaya axmed jaaja ayaa farsamada ku jiray tan iyo kulanti dambe nabadgelyo